xukunkani oo ah mid dil ah ayaa waxaa gelinkii dambe ee galabta maxkamadda guud xarkada mudiinta al-shabaab ay ku fulisay ilaa iyo saddex ruux iyagoo u kala shaqaynayay sirdoonka maraykanka iyo sidoo kale midka ingiriiska xukunka dilka goobtii laga fulinayay ayaa waxaa ku sugnaa dad aad u fara badan oo ka kalimid xaafada ay ka kooban tahay magaalada marka iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada magaalada xukunka dilka ayaa waxaa goobtii lagu fulinayay sidoo kale ka hadlay mas-uuliyiinta wilaayada iyo sidoo kale qaar ka mid ah culmudiinka soomaaliyeed ugu horeyntii goobta ayaa waxaa ka hadlay waali wilaaya saamiga ee shabeellada hoose sheekh maxamed abu cabdallah waxaanuu sheekhu u xusay in markasta mujaahidiintu ay daba joogaan jawaasiista u shaqaynayay gaalada islamarkaan u taagin sidii ay u jaajuusi lahaayeen dadka muslimiinta allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahadda iska leh mujaahidiinta u suurtageliyey dadkii waxa weeyaan muslimiinta tajasuskooda daba joogi jiray gaalada la shaqayn jiray in gacanta ilaahay uu soo geshay raggan oo ah dad waxa weeyaan soomaaliyeed oo haddana u shaqaynayey maraykanka iyo reer galbeedka u jaajuusayey gacantoodana waxaa ku baxay dad muslimiina oo mujaahidiina oo muhaajiriina iyo soomaali oo diyaaradaha gaaladu ay qasfiyeen shan bilood ka hor waad ogeydeen walaalkeen abu bilaal bardaawi ayay ka qayb qaateen dilkiisii qasfintiisii maraykanka ayuu u shaqaynayaan raggan qalab ayay baabuurka ugu dhejiyeen saas ayuuna maraykankii ku duqeeyey haddaysan dadkaan aysan ahaan lahayn jawaasiis haddaysan maraykanka iyo reer galbeedka halkaan uusan u joogi lahayn waxa weeyaan wax ma ay qabsadeen shaqana uma suurta gasheen sidoo kale goobta ayaa waxaa ka hadlay qaadiga guud xarakada mujidiinta al-shabaab alqaadi cabdulxaq waxaana uu qaadigu sharaxad ka bixiyey jawaasiista saddexdeed ee maanta fagaarahaasi lagu dilay xilligii mujahidiinta gacanta ay ku soo dhigeen iyo xukunka maxkamadda waxaa maxkamadda shareecada islaamka horteeda la keenay eedaysanayaasha kale ah yaasiin cismaan axmed oo saddex iyo labaatan jir ah iyo isxaaq cumar xasan oo labaiyo labaatan jir ah oo lagu soo eedeeyey in ay ku lug lahaayeen qaraxyadii ka dhacay ceelasha biyaha iyo kilomitir lixdan oo lagu dilay rag ka tirsan mujaahidiinta dilkaas oo loo adeegsaday duqayn diyaaradeed intaa kadib mudaacalayyaashu waxay qirteen in ay ka dambeeyeen labadaas qarax ee ka kala dhacay ceelasha biyaha iyo kilomitir lixdan waxayna sheegeen in ay u adeegsadeen qalab la shaqaynaya diyaaradaha wax duqeeya qalabkaas oo ay ku rakibeen gaadiidkii ay wateen raggaasi mujaahidiinta ah ayagoo la shaqaynayay sirdoonka maraykanka ee c i e da intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay dacwadii lagu soo eedeeyey mudaacaliyayaasha iyo jawaabtii ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraal ah waxay ku xukuntay labadaas nin dil toogasho ah maadaama ay ku jireen fal jaasuusnimo ah sidoo kale sidoo kale waxaa la hor keenay maxkamadda shareecada islaamka horteeda mukhtaar ibraahim sheekh axmed oo lagu soo eedeeyey in uu la shaqaynayay sirdoonka ingiriiska oo m i six lagu soo gaabiyo magacooda oo xarunteedu tahay magaalada hargeysa intaa kadib maxkamaddu markay weydiisay mudaacalihiyga wuxuu qirtay in uu la shaqaynayo sirdoonka ingiriiska magacooda lagu soo gaabiyo m i cid wuuna gacan geliyey dad muslimiin ah maamulka ridada ee somalilan xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay dacwadii lagu soo eedeeyey mudaacaleyga iyo jawaabtii uu ka bixiyey oo ahayd mid qiraal ah waxay ku xukuntay dil toogasho ah maadaama uu ku jiray fal jaasuusnimo ah nebiguna sala allahu calayhi wasalama wuxuu leeyahay man baddala diinahu faqtuluuhu intaasi kadib waxaa si toosaa loo gudagelay fulinta xukunka dilka ee maanta fagaaraha xeebta magaalada marka lagula fuliyay ilaa iyo saddex ruux oo jawaasiis ah